الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تنكسف الشمس qoraxdu ma madooبaato لmوti أxadi qof geeridii walaa لxayaatihi iyo noloshiisa ama dhalashadiisa toona rawaahu waxa wariyey xadiidka sidaa tilmaamaya abu bakra xadiiث abi bakra والمغيرة labada xadiiثba hore ayay noo soo mareen wa abu muسى ayaa wariyey oo xadiidka baabkan baabka kuxiga ku iman doona xadiidka abu muuse u tilmaamaya wabnu cabaasin baa wariyey xadiid ibnu cabaasna taqadama qabla halaaثati abwaab wabnu cumar baa wariyey radia allahu canhum xadiidka ibnu cumarna waa xadiidkii baabkii u horeeyey ee ka mida abwaabta kitaabu kusuuf ku xusna waxaa kaloo ina soo maray xadiidu abi mascuud isna arrintaasi ay ku xusan tahay wa xadiidu caaisha waxaa kaloo macnaha laftiisa uu ku soo arooray xadiidu jaabir bni cabdillaahi cinda muslim wa xadiidu cabdillaahi bni camrin wanucmaan bnu bashiir wa qabiisa wa abi hurayra wa kuluhaa cinda alimaami الnasa'i wagayrihi وkذlika warada xadيiث iبن masعوud وsamura iبn jundb وmaxamud iبn labid kulha cinda imaam أحmed fي musnadi وxadiiثu cqba iبn camir وbilaal cinda طbrani وغayrih axaadiiثtana gaalibkeedu ima inay fi صaxiixayni ku jirto waa ima inay tahay calى sharطi صxة waxaana yihi xaafid iبn xajar raximah الlahu taعaalى وهي تفيd القطع عinda maن اطلع عaليhا min أهل الحadيiث بأن النبي صلى الله عليه وسلم qاله faيجب تكذيب maن زعم أن الكسوف عaلاaمة عalى mوت أحad أو حayاaةi أحad أxaadiiثaasi xad التawاتر bay gaadhay qofka ahlulxadيiثka kamida ee daalacda ogaada inuu rasuulku yihi عalيه الصلاaةu وaسلاaم waxay agtiisa faa'iideyneysaa xukum go-an oo ah inay been sheegtay cid kastoo tidhaahda qoraxda madoobaadkeedu waxay calaamad u tahay qof geeridii ama qof noloshii qala xadaثana msdد qala xadaثana yaحyى بn abi kaثيir عan ismاعيil ismاعيil بn abi khاlid qala xadaثnii qays wa qays ibn abi ibnu abi xaazim can abi mascuudi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ashamsu qoraxdiiyo walqamaru dayixu laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadi qof geeridii walaa lixayaatihi noloshiisa iyo dhalashadiisana uma madoobaadaan walaakinahumaa se yeeshee aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illah kamida aayadaha tusinaya calى wujuudi اllahi wa qudratih wa tasarufihi fi اlkowni wa waxdaaniyatih faidaa ra'aytumuuhumaa markaad aragtaan yanaa qad inkasafaa iyagoo madoobaaday qoraxdiiyo dayax ayaa damiirka tahniyadu u noqonaya fasalluu tukada qaala xadaثana cabdullahi bnu muxamed cabdullahi bnu muxamed almusnadi aljucfi albukhaari qala xadaثna هisham qala akbarana macmar ibn rashid can الzuhri وhisham ibn curwa can curwa can caaisha radي اllahu canha qaalat waxay tihi kasafat الshamsu qoraxda ayaa madoobaatay calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam faqaama الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayaa istaagay oo fasalaa bالnaasi dadkii buu tukiyey taasina waxay daliil u tahay in salaat اlkusuuf jamaaco lagu tukanayo waana sida ku fadli badanta faataala waa dheereeyey rasuulku alqiraa'a qur-aanku akriyay uma dabeetana rakaca waa rukuucay oo faataala rukuuca rukuucdii waa dheereeyey uma rafaca ra'sahu deetana madaxiisuu kor usoo qaaday faataala waa dheereeyey haddana alqiraa'a waa qiraa'adii qiyaamka labaad wa hiya qiraa'adaasi duuna qiraa'atihi qiraa'adiisii waa ka yarayd oo waa ka waabsanayd aluula ee hore uma dabeetana rakaca waa rukuucay oo faataala waa dheereeyey alrukuuca duuna rukuucihi lawel bay ahayd rukuucdaasina wahiya duuna rukuucihi اlawel rukuucdiisii hore mid ka yarbe uma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor uga soo qaaday rukuucdii fasajada waa sujuuday sajdatayn hore ayay noo soo martay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sujuudda lafteedana inuu dheereeyey weliba naxwa min aلrukuuc dheerayn taa rukuucda ku dhow ama lamidaba uma qaama waa kacay oo fasanaca waa sameeyey fi rakcati haaniya ragcaddii labaadna midla dalika sidaas oo kale ayuu ku sameeyey manaa hay-ada uu u tukaday hay-adaas oo kale ayay ahayd laakiin min xaysu tuul xagga dherarka ragcadda labaad waa ka gaabnayd ragcadda hore sida bukhaari u baabaysan doona insha allahu tacala aynu arki doono uma qaama waa kacay rasuulkio faqaala wuxuu uhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayixu laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadi walaa lixayaati walaakinahumaa aayataani min aayaati illah yuriihimaa ilaahay waa tusiyaa cibaadahu addoomihiisa macanaa isagoo ilaahay ku baqangelinaya se hore inoo soo martay faidaa ra'aytum dalika markaad arrinka aragtaan khusuufka fafzacuu ila asalaa xagga salaada u orda oo u argagaxa xadiidkan masaa-isha ku jirta in badan oo ka mid hore ayay noo soo martay shaahidku waxa weeyaan ina الshamsa wاlqamra laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaati marka waxaynu sheegnay qadiyadda ku saabsan in qof dhimashadii ay u madoobaadaan in ahayd caqiida jaahiliya oo hore u jirtay xadiidna waynu tilmaanay aan saxiixu اlbukhaari ku jirin alimaamu الnasaa-i uu warinayo oo arrinta noocaasiya ku cab marka rasuulku markuu leeyahay laa yaksifaani limowti axadi caqiidada jaahiliga ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu meesha kaga saarayey oo sidaa hore inoo soo martay axaadiidka qaar oo soo socotana ku xusan caqiidada noocaasi dadka waa qaar ba ay kusii jirtay oo markii uu dhintay ibraahim ibnu rasuuli illaah ayaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen faqaala annaasu inkasafat limowti ibraahim marka rasuulku isagoo caqiidada jaahiliga meesha ka saaraya bu uhi hadalkan laa yaksifaani limowti axad laakiin lama sheegin cid tidhi qof noloshiibay u madoobaadaan qoraxda iyo dayix muxuu markaa rasuulku u yihi walaa lixayaatihi man yujiibu calaa hada su-aal sharaxeeduna hore ayuu inoo soo maray dhimashada garanayo dad baa yidhi waxay u madoobaataa qof dhimashadii laa yankhasifaani ila limowti cadiimi min cudamaai alard limaada ayaa u yihi rasuulku walaa lixayaatihi iyadoo cid cidina aanay odrhan qof noloshiibay u madoobaadaan ragga xagga dambaan rabaa inay su-aasha ka jawaabaan maanta may may kumaan fasixin xagga dambe ragga jooga aye cumar min baabi sadi dariica saxiix macanaa si aanay dadka hadduu odhada rasuulku laa yaksifaani limowti axadin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood halkaa mafhuum khaldan inay ka qaadan lahayn odhan lahayn waxa la diiday un qof dhimashadii inay u madoobaadaan laakiin waxaa suurtagala qof dhalashadii ama noloshii inay inay u madoobaadaan markaa taasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadana albaabadeeda xidha baabu dikri dikrigii buu baabiye xuski fi lkusuuf lala yimaado qorax madoobaadka dhexdiisa ama dayax madoobaadka markuu dhaco oo acmaasha markaa la sameeyo markay qoraxdu madoobaato ama dayixu madoobaado maaha salaada oo qura ee dikrullaahi baa ka mida oo istikfaartu ay ka mid tahay ducada ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah alcataaqa waa xadiidkii asma waa kii hore inoo soo maray in addoomaha la xoreeyo asadaqa ayaa ka mida calaa wajhi alcumuum watasadaquu bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hada qad mara rawaahu ibnu cabaas radia allahu canhuma ibnu cabaas ayaa wariyey yani nabiy calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu cabaasna horu inoo soo maray waxaana ku jiray fadkuru llah inuu yihi rasuulku ilaahay xusa mara kusuufku u dhaco قال xdثna محمد بن العlى محمد بن العlى بن كرayb الhمdاني أbو كرayb الكوفي wa ثقة xاaفظ min الطبقة العاشhرة قال xdثna أbو سامة عن برayd بن عبد الله بن أbي burdة بن أbي موسى الأشعري عن أbي burdة عن أbي موسى qاla khasفت الشhمس qoرaxda ayaa madoobaatay faqاma النaبiyu slى الlهu عalيه وasلم rasuulka ayaa kacay fazican isaga oo argagaxsan fazacanna waa la odhan karaa ee min ajli اlfazac ayuu u kacay argagax awgii yaksha isagoo ka baqayo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam an takuna saacatu oo haddii la idhaahdo kaanadu waa taama waxay noqonaysaa an takuna saacatu ee an taqaca saaca inuu qiyaamuhu dhaco isagoo ka baqayo ama an taxdura saacatu naaqisana waa laga dhigi karaa asaacatu baa la odhan karaa waa isamkeedii khabarkiina waa maxduufo waa go-aye baa la odhan karaa waana la cagsiyi karaa fa ata almasjida masaajidka ayuu yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasina waxay sariix ku tahay salaatu lkusuuf in lagu tukanayo masaajidka oo salaatu lciid cagsigeeda weeye halka salaatu lciid ay ku afdalsan tahay musalaha salaatu lkusuuf fi lmasjid ayaa iyada lagu tukanaya sababtana waynu sheegnay oo haddii la isidhaha musallaha u baxa waxaa dhacaya in laga dib dhaco salaadaasi salaadana waxaa la rabaa mar allaala marka kusuufka la ogaado in markiiba la bilaabo waxaanaynu tilmaamnay xataa imaamu shaafici raximah llahu tacaala salaat listisqa bay ahayd taas waxaynu tilmaamnay xataa aimada markaa yidhi salaat lciid waa in musallaha lala aado walow masaajidku haba ballaadnaadabe inay yidhaahdeen salaatu lkusuuf iyadu waxay ku afdalsan tahay masaajidka fasallaa waa tukaday rasuulku biaطwali qiyaamin qiyaamkii u dheeraa buu ku tukaday taagnay iyo wa rukuucin wa aطwali rukuucin wa sujuudin wa aطwali sujuudin maa ra'aytu maana rag qatu weliga yafcalu isagoo samaynaya haddii aad maada zaa'ide ka dhigtana biaطwali qiyaamin buu ku tukaday wa rukuucin wa sujuudin oo ra'aytu aan arkay qatu weliga yafcalu isagoo samaynaya marka marka la leeyahy xaraf baa zaa'ida fi lqur'an ama fi xadiidi nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ma aha macnaheedu macna faa'iideyn maayo bal xarafkan waxaa loo kordhiyey oo meesha loo keenay si uu macno dheeraada oo la-aantii jumladane aanay tusin ahayn uu inoo tusiyo macnaha wuu faa'ideynayaa xarafka had jeeraa la dha waa zaa'idna waa tawkiid buu faa'ideynaya waxay ka dhigantay iyadoo lagu celcel iyadoo saxaabigu uu ku celceliyo uu yihi ana biaطwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuudin ra'aytuhu qad yafcalu haddana uu ku celiyey haddana uu ku celiyey maadaasi markaa macnaha tawkiid iyo takraarkaas ayay faa'ideynaya falaa uqsimu biyowmi اlqiyaama kaanamaa in saddex jeer waxa weeyaan dhaartaasi ay dhacday iyo kadalika waxa weeyaan aayaad fara badan oo lamida laysa kamilihi shay culimada yihi kaafku waa zaa'id manaa waxay leyihin macno tawkiida bay faa'ideyneysaa waxay ka dhigantay iyadoo la yidhi laysa milahu shayun laysa milahu shayun laysa milahu shayun marka marka la dhaha xarafkaasi waa zaa'id iyo aan macno khaldan aan laga fahmin macna faa'iideyn maayo looma jeedo wa qaala wuxu uhi rasuulku haadihi alaayaatu aayaadkan iyaga ah alatii aayaadkaasi oo aayaad kowniya maaha aayaad sharciya aayaadkaasoo yursil llahu ilaahay uu soo diraa laa takunu uma dhacdo limowti axadin qof geeridii walaa lixayaati walaakin hase yeeshe yukhawifu llahu ilaahay waa ku cabsi geliyaa biha iyada cibaadahu addoomihiisa idaa ra'aytu markaad aragtaan shay-an oo min daalika ka mida aayadahaas fafzacuu ilaa dikri waxaad u orodaan xagga dikriga ilaah wa ducaa'ih iyo baryadiis iyo waistikfaarih inaad dembi dhaaf weydiisataan xadiidkan waxa uu daliil u yahay in salaada salaat lkusuuf aanay qorax madoobaada ku gaar ahayn ee marka dayixuu madoobaado lafteeda la tukanayo hay-ada aynu tilmaanay loo tukanayo waana u baabaysan doonaa bukhaari raximah llahu tacaala waayo rasuulku wuxuu yihi hadihi alaayaat waa ishaara ila lkusuuf wkada kusuuf الshams wakusuuf اlqamr التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري waxayna soo martay kitaabu اlistisqaa aakhirkiisa aynagu soo martay in culimada qaarkood aayaadka kowniga ah ee bimacnaa xaadidka ah sida zalaazisha iyo cawaasifta iyo faydaanaadka wa kadalika asawaaciq inay haleeshiiyeen salaat lkusuuf odhahaan salaadan waxaa dhaha salaat laayaat baa la idhaahdaa oo aayad kastoo la arko waa la tukanaya saxaabada qaarkoodna inay saa ku tageen baynu tilmaanay ka sugnaatay ibn cabaas wa caaisha wa cali bn abi aalib radia allahu canhum ajmaciin culimada qaarkood masalada horeynu uga hadalnay culimada qaarkood baa xadiidkan u daliishaday masalada wuxu rasuulku wuxu uhi hadihi alaayaatu alatii yursil اllahu la takunu limowti axadi wala lixayaatih walakin yukhawif allahu biha cibaada hadihi alaayaatu bui rasuulku oo aayad kasta ayaa soo gelaysa kelmadda alaayaat ama qoraxda madoobaate ha noqoto ama dayaxa ama zalaazil iyo kuwa kale lamida faida ra'aytum shayئa min dalika fafzacuu ilى dikri waducaaءi waاstikfaari lakin daliishiga xadiidka loo daliishado in aayaadkaa kale marka la arkay aan ahayn kusuufka la tukanayo sax ma ah waayo xadiidkan salaad laguma sheegin waxaa se xadiidka loo daliishan karaa marka ay dhacaan aayaadkaasi aan kusuufka iyo nacam kusuufu shamsi walqamar aan ahayn inay mash inay mashruuc tahay dikru llah alfazacu ilaa dikri اllah wa ducaa'ihi waistikfaarih oo aayaadka o dhan saddexda arrimood waa ka dhexaysiye rasuulku oo wuxu uhi fafzacuu ilaa dikrihi wa ducaa'ihi wa istikfaarihi marka hadday qoraxdu madoobaado iyo hadduu dayixu madoobaado iyo haddii dhulgariir dhaco iyo haddii ay cawaasif dhacdo faydaanaat sawaaciq saddexdan arrimood waa lala imanayaa qadiyadda marka aan daliil marfuuca aan loo haynin waa salaada iyadana hore ayaynu uga hadalnay waxaanaynu rajaxnay in la tukan karo salaat lkusuuf lianna hada habata can الصaxaaba radia allahu canhum laakiin qof waliba ay tahay dee halku joogo ama gurigiisa inuu iskaga tukado jamacatan aan markaa loo tukan nacam waxaa kaloo markaa xadiidkan ku xusan yaksha an takuna saaca masaladaasina dee ishkaal bay leeday oo qiyaamuhu dee hordhac buu leeyay muqadimaat waxyaabo ka horeeya oo ka mid tahay rasuulku buldaan uu ku warramay muslimiintu inay furan doonaan oo markaa aan dhicin wakadalika istikhlaafu اlkhulafaa wa khuruuj اlkhawaarij intaasi midna ma dhicin marka rasuulku uu ka baqaya inuu qiyaamuhu dhaco waxa qiyaamuhu leeyahay ashraaq ama calaamado waaweyn ka طuluuc shamsi min magribiha wadaab wاdajaal wاdukhan wagayru dalik intaa midna ma dhicin siduu markaa rasuulku uga baqayey inay dhacdani qiyaamihiiba noqoto waa ishkaal soo ma aha ahlucilmigu waa ka jawaabeen ilaa lix jawaabood ayaa ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim ay tilmaameen qaarkood waxay yidhaahdeen arrintani waxay dhacday inta aan rasuulka loo sheegin calaamadahan oo qiyaamo calaamadahan inay ka horeeyaan aan loo sheegin ixtimaalka ama tafsiirka noocaasi sax ma ah waayo kusuufku wuxuu dhacay markii uu dhintay ibraahim ibnu rasuuli illah ibraahimna waxaa laysku waafaqsayay inuu dhintay waxa weeyaan sanadkii tobnaad fi lcaashira min alhijra inuu dhintay walaa shaka sheegitaanka uu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam calaamaatu saaca inay in fara badani ay ka horeysay sanadkii tobnaad marka tafsiirkaasi sax ma ah culimada qaarkood waxay idhaahdeen waxaa dhici karta in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ujeeddada u argagaxay aanu caddayn lakin saxaabigaa sidaa ka fahmay faqaama الnabiyu fazican yaksha an takuna saacatu markuu arkay argagaxa rasuulka ayuun ba wuxuu ka fahmay inuu rasuulu ka baqday in qiyaamihiiba ay noqoto sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dabayluhu ay soo dhacaan ama daruuruhu ay soo kacaanba cabsi iyo argagax badan uu muujin jiray culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in saacadda halkan aan qiyaamaha looga jeedin oo looga jeedo saacad amaarad iyo calaamad looga dhigay an arrin kale sida mowdka nabiga alayh salaatu wasalaam geerida rasuulka fii hada nadar waana taawiil baciida wey culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in rasuulku argagaxa iyo baqaha darane xaaladda asiibay daraaddeed uu ilaabay in qiyaamaha muqadimaad iyo calaamado fara badani ay ka soo horeeyaan culimada qaar oo qaba inuu naskigu galo akhbaarta waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu qaata in la nasakay akhbaartii tilmaamaysay waxyaabo hordhacu ah qiyaamaha ashraad iyo calaamaadna u ah taasina waa daciif oo qiyaamaha waxa weeyaan nacam calaamadihiisa adilada tilmaamaysa waa akhbaar naskiguna akhbaarta ma galo in lam tatadaman xukman haddaanay akhbaarta xukum koobsan waayo de waxaa ka dhalanaya in labada khabar midib been uu noqdo waad ilaa qiyaamuhu dhici maayo ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo halka ay ka dhacdo oo haddana la yidhaahdo iyadoo halka aan ka soo bixin buu dhacaya de waa laba waroo iskhilaafsan labaduba markaa run ma wada noqon karaan akhbaarta sida raajixa wuxuu naskigu galaawo marka khabarku xukum waxa weeyaan uu koobsado calaa kuli xaal laba qowl baad mooddaa inay uxoog badan yihiin in la idhaho saxaabiga ayuunbaa ka fahmay argagaxa rasuulka inuu ka baqday rasuulku in qiyaamihiiba arrintani ay tahay iyo in la idhaahdo min shidat اlkhawf wاljazac wاlfazac ayaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu ka baqay ayuu ilaabay rasuulku muqadimaadkii iyo calaamadihii qiyaamaha ka soo horreeyey baab ducaai ducadii buu u baab yahay fi lkusuuf marka kusuufku dhaco la ducaysto oo ilaahay la baryo qaalahu abu muusa baa yihi wa caaisha radi allahu canhuma can inabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka iyagoo ka warinaya xadiid abi muusa waa xadiidkan iminka aynu akriyana baabkan ka horeeye ku jira xadiidu caaisha radi allahu canha isaguna baabka labaad ayuu ku jiraa wakadalika xadiidu abi bakrana waa kusoo aroortay alamru bاducaa culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen alamru bاducaa wadikr salaadun baa looga jeedaa waa min baabi iطlaaqi اljuزءi wa iraadat اlkul oo ducada iyo dikriguba salaada ajzaadeeda ama qeybaheeda ayay ka mid yihiin marka salaadun baa loo jeedaa salaadun baa duca iyo dikri laga cabiray lakiin qowlkaasi sax maaha waayo xadiidka abubakr oo kale waxaa kusoo aroortay fasaluu wadcu iyadoo salaadiiyo dee ducadii la kala qaaday xadiidka ibn cabaasna waxaa ku soo arooray cinda saciid ibn mansuur fadkuru اllaha wakabiruuhu wasabixuuhu wahalliluuh oo dikrigii ayaa xataa la tafsiiliyey fadkuru llaha waa caam wakabiruuhu wasabixuuhu wahalliluuhuna waa khaas min baabi cadfi اkhaas calى اlcaam iyadoo caamkaa marka waxa looga jeedo la fasirayo in dikriga looga jeedo takbiirta iyo tasbiixda iyo tahliisha iyo looga jeedo qala xadaثana abulwaliid wa hishaam ibn cabdilmalik الطayaalisi qala xadaثana zaa'ida qala xadaثana ziyaad ibnu cilaaqa bikasri اlcayn ziyaad ibnu cilaaqa ibn malik athaclabi abu malik اlkufi hiqa rumya biاnasb waxaa markaa lagu ganay inuu ahaa naasibi n aladi yansib اlcadaawaةa liahli اlbeyt ayaa la dhaha naasibi wqad jaawaza almia twufiya waqad jaawaza almia waxaa ilaahay u ofsaday isagoo boqol sanadood dhaafay qaala samictu waxaan maqlay almugiira bna shucbata yaquulu oo leh inkasafat ishamsu qoraxdaa madoobaatay wamaata ibraahim faqaala annaasu dadkii waxay dhahen inkasafat waxay u madoobaatay limowti ibraahim faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina shamsa walqamra aayataani min aayaati illah laa yankasifaani limowti axadi wala lixayaati ida ra'aytumuuhuma markaad aragtaan fadcu llaha ilaahay barya wasalluu tukada xataa yanjaliya ee alkusuuf ilaa kusuufku uu faydmayo meesha uu ka baxayo marka haddii salaadii la dhameeyo iyadoo weli kusuufku uu qaa'im yahay cibaadaadkaa kale rasuulku uu sheegay sadaqadu ay ka mid tahay adoon xoreyntu ay ka mid tahay haddii ay waktigaa jiraan ducadu ay ka mid tahay iyo dikrigiiyo istikfaartu ayaa la wadaya xataa yanjali baabu qowli imaami imaamka qowlkiisii buu u baabiyey fii khudbati kusuuf kusuufka khudbadiisa dhexdeeda uu yidhaahdo ama bacdu wa qaala abu usama wuxuu yidhi waa xadiidu asmaa xadiidkan uu ku sheegay baabka isagoo mukhtasar oo mucallaqa ayuu sheegay isagoo muطawal oo mawsuulana hore ayuu inoo soo maray xadaثna هisham qala akbaratnii faطima wa hishaam بn curwa qala akbaratnii faطima bint اlmundir waa xaaskiisii waana in adeertii ruma faطima bint اlmundir ibn zubayr can asmا qaalat waxay tihi faاnsarafa rasuulu الlahi salى الlahu عalيh wasalam rasuulki ilahi baa salaadii ka baxay waqad tajalat الshamsu iyadoo qoraxdii ay caddaatay oo kusuufkii uu ka faydnay fakhaطba waa khudbadeeye faxamid allah ilaahay buu ammaanay oo u mahadnaqay bima shay buu ilaahay ku ammaanay huwa ilaahay ahlu uu mutaystay oo ehel u yahay uma qaala wuxuu yihi rasuulku ama bacdu markaa kelimatu ama bacdu inay suno tahay in fi lkhuطb lala yimaado kitaabu ljumca ay nagu soo martay macnaheedana halkaasaynu ku sheegnay waxaa kaloo aynu sheegnay ciddii u horreysay ee tidhi in ahlucilmigu aqwaal ay ku leeyihiin goormaa lala imanayaa baynu ka hadalnay waynu sheegnay sida raajixa in lala imanayo marka la dhameeyo hordhaca muqadimada ee mawduuca la gudagelayo khudbat lkusuuf maadaama rasuulku uu yihi ama bacdu wakadalika xamd اllahi wahanaaءu calayhi uu la yimi mawcidadiina uu la yimi waxaa taasi ay sii taakiidinaysaa masaladii hore aynu uga hadalnay axaadiida tilmaamaysa hore aynoo soo martay oo ahayd istixbaab nacam alkhuطba fi lkusuuf inay khudbaddu sunno tahay mara kusuufku u dhaco weliba khudba caarido aan ahayn khudbaddaasi sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen oo markaa wax dhacay uun dee ku saabsanayd sida saxiixa ay tahay khudba raatiba khudba waxa weeyaan raatiba waana khudbad qura ee laba khudbadood maaha loogamana qiyaas qaadanaya waxa weeyaan khudbatu aljumuca leanna axaadiid oo dhami khudbad qura ayay sheegtay marka xadiidkanna taas ayuu sii ayidayaa oo ama bacdu waxay ka mid tahay kelimaadka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu la iman jiray marka uu khudbadaynayo baabu salaati salaadii buu baabi fii kusuufi اlqamar dayixu markuu madoobaado la tukado qala xadaثna maxamuud maxamuud ibn haylaan qala xadaثna saciid ibn caamir can shucba can yunus wa yunus ibn cubayd can ilxasan can abi bakrata radia allahu canh hore ayaynu uga hadalnay khilaafka ku jira fi samaaci xasan albasri can abi bakra xasan albasri abubakrama ka maqlay waxaana aynu tilmaanay alraajixu cinda albukhaari inay tahay anahu samica minhu inuu ka maqlay yani muطlaqan riwaayaadka صaxiix bukhaari ku jira an xasan an abi bakrana an اxasan can abi bakra waxaa ku yimi atasriixu biاlإkhbaar xasan اlbasri oo le akhbaranaa abu bakra taasina waxay ka mid tahay sida xaafid ibnu xajar uu yihi mima yuؤyidu اkhtiyaar اbukhaari fi hadihi اmasأala qaala wuxu hi inkasafat الshamsu qoraxda ayaa madoobaatay calى cahdi rasuuli الlahi salى اllahu عalيh wasalam fasalaa waa tukaday rakcatayn laba ragcadood marka baabkuna wuxuu ka warramaya dayax madoobaadka xadiidkuna wuxuu ka warramayaa qorax madoobaadka halkee markaa ayay iska khuseeyaan baabka iyo xadiidku waxaad ogaataa xadiidkani xadiidu abi bakra ee ku xiga laftiisa un weeyaan lakiin xadiidku keenay isagoo mukhtasara haddana uu keenay isaga oo mutawala marka wuxuu kuu tilmaamayaa un mukhtasarkani inuu yahay qeyb ka mida xadiidka ka dambeeya ee dheer xadiidkoo markaa dhamaystiran ayaanay ku jirtaa in la tukanaayo salaat اlkusuuf haddii ay qoraxdu madoobaato iyo haddii dayx madoobaadaba qala xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdاlwaariث ibn saciid qala xadaثna yunus ibn cubayd wey ibn yaziid ilayli ha umalayn can ilxasan can abi bakra qaala khasafat ishamsu qoraxdaa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fakharaja waa baxay rasuulku yajiru isagoo jiidaya ridaahu go-iisa xataa intaha ila lmasjid ilaa masaajidka uu rasuulku kusoo dhammaaday oo bimacnaa uu yimi qadiyadda ku saabsan fakharaja yajiru ridaahu sababtuu u jiidayey hore inuga hadal riwaayadkana waa ku caddahay oo min ajli اlfazac argagax awgii buu rasuulku sidaa u yeelay mana ogeyn jiidista bal markii hore wuxuu qaatay dirac oo ridaagiisii u mooday oo ridaaga ama go-a waaba laga dabageeyeyba loomana daliishan karo soo hora inuga hadalay inuu in la samayn karo waxa weeyaan isbaal in marada kuraanta raggu ay ka hoosaysiiyaan haddaan khuyala aan loo jeedin bal waxaa xadiidku daliilu yahay baa la odhan karaa qofka aan u qastiyin jiidistu inaanu dembi ku lahayn waana sida uu yihi alxaafid ibnu rajab raximah اllah horena waa uga soo naqlin wahaaba الnaasu dadkii waa soo urureen ileyhi rasuulkay ku soo urureen fasallaa bihim waa tukiyey rakcatayn laba ragcadood fainjalat ishamsu qoraxdii baa faydantay faqaala wuxuu yihi rasuulku ina ashamsa wاlqamra aayataani laba aayad weeyana min aayaati illaahi ka mida wainahumaa laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadi waida kaana daka arrinkaasi markuu dhaco ida waqaca dak oo kusuuf khusuufka ah fasalluu tukada wadcuu ilaahay barya xataa yukshafa ilaa la feydayo maa bikum waxa idinka idinku sugan wadaka arrinkaasina wuxuu ahaa ana ana ibnan inan linabiyi usugnaaday sala allahu aleyh wasalam oo caruurta rasuula ka mida ayaa maata dhintay inankaasoo yuqaalu lahu laydhaha ibraahimu faqaala annaasu dadkiibaa waxay yidhahan fii daka ay fii mowtihi bay wax ka yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen inkasafat limowti ibraahim bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu baabkan si gaara ugu guntay wuxuu radinayaa qolooyinka qaarkood oo yidhi qoraxdu markay madoobaato ayuun baa la tukanayaa salaadan hay-adda gaarkaa leh ee jamaacadana lagu tukanayo laakiin dayaxu haddii uu madoobaado waxaa la tukanayaa un rakcatayn oo ka saa'iri nawaafil sunnayaasha kale lamid ah oo weliba waxa weeyaan aan lahayn sunnayaasha kale lamida macnedu waxaa rukuucaha zaa'idkaa iyo qiyaamka zaa'idka aan lahayn weliba jamaacana lagu tukan maayo bay yidhaahdeen waana qowlu abi xaniifa wa malik sida saxiixiina waxay tahay in la tukanayo salaat lkusuuf hadday qoraxdu madoobaatay hadduu dayax madoobaadaba xadiidkan halkuu daliil uga yahayna waxay tahi rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam waida kaana daka ismulishaaru muxuu noqonaya dee khusuufka hore uu u sheegay rasuulku uhi laa yaksifaan ay ashamsu walqamr limowti axmed khusuufkaasi markuu dhaco khusuufu shamsi walqamr fasalluu marka labadaba in loo tukanayo ayaa xadiidku uu tilmaamaya salaadoodana rasuulku alayhi salaatu wasalaam ma kala qaadin riwaayaadka qaarkoodna wax ka sadexsan baaba ku soo arooray oo waxaa riwaayaadka qaarkood ku jira rasuulku inu faida ra'aytum shaya min dalika waanayna soo martay riwaayaddaasi dersigan aynu maanta ku guda jirno laftiisa ayay riwaayaddaasi nagu soo martay xadiid abi musa alashcari lakin yukhawif allahu biha cibaada ida raأytm شhayئa min dlika min اkusuuf min kusuuf الشhamsi aw اlqamr fasaluu naam riwaayaadka qaarkood sida riwaayadda xadiidka abi mascuud kamida kusuuf ayihima kusuufu ayihima اnkasafa koodii madoobaadaba tukada axaadiid khaarij صaxiix ku jirta sida xadiid ibn xibaan uu warinayo waxaa ku jirta sallaa fii kusuufi shamsi wاlqamri rakcatayn mila salaatikum in kusuuf lqamarka uu tukaday rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo sida markaa kusuufu shamsiga dadku ay u tukanayeen oo kalown uu tukaday marka sunuhu waa sidaa hadday qoraxdu madoobaatay hadduu dayax madoobaadaba waa la tukanayaa isku si ayaana loo tukanaya baabuna rakcat lula ragcadda hore fi lkusuuf ay fi salaati lkusuuf ayaa aطwalu dheer yani min arakcati ahaaniya qala xadaana maxamud maxamud waa maxamuud ibnu haylaan qala xadaana abu axmed abu axmed aلzubayri qala xadaana sufyaan wa sufyaan ibnu saciid aلthawri can yaxya can camra can caaisha radia allahu canha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam salaa bihim waa tukiyey fi kusuufi shams arbaca rakcaatin ay arbaca rukuucaat oo fii sajdatayni ay fii rakcatayn laba ragcadood ku dhex jira alwalu alwalu atwalu ka hore ee marba horeeya ayaa dheer alawlu falawalu ka xagga hore inta kusoo xiga ayaa aطwalu macnaa dheeraa marka waa laisku waafaqsan yahay in ragcadda hore labadeeda qiyaam inuu ka hore dheer yahay oo duna alqiyaam alawal labadeeda rukuucoodna rukuucda hore inay dheerta oo duna arukuuc alawal ba axaadiidiina soo martay ku caddayd in ragcadda hore guud ahaan ay ka dheer tahay ragcadda labaad laakiin waxaa la isku khilaafay ragcadda labaad qiyaamkeeda hore iyo ragcadda koowaad qiyaamkeeda dambe keebaa dheer sida markaa saxiixa raajixaana waxaa dheer ragcadda labaad qiyaamkeeda ragcadda koowaad qiyaamkeeda labaad ayaa ka dheer ragcadda labaad qiyaamkeeda koowaad oo waa tanaasuli oo salaadan waxa weyaan arkaanteedu sida ay u kala dandambayso ayay u kala dheer tahay nacam baabu ljahri wuxuu u baabiyey kor u qaadisti bilqira'a qira'ada kor loo qaadiyey fi lkusuuf ay fi salaati lkusuuf qala xadaثana mxamed ibn mihraan aljamaal abu jacfar alrazi wa hiqaة xaafid min aطabaqaة alcaashira qala xadaثana alwaliid alwaliid ibn muslim qala akhbarana ibnu namir ibnu namir waa cabdiraxmaan ibnu namir dimashiqiyu aimo badan baa tilmaamay inuu hiqo yahay sida duxaym iyo duhali wa aakharuun waxaana daciifiye ibnu maciin sababta markaa loo daciifiyena waxay ti lam yarwi canhu gayr lwaliid walaysa lahu fi صaxiixayn fi صaxiixi muslim ayr bukhaari gayra hada xadiid bukhaariyo muslimna xadiidkan mooyaane xadiid labaad kuma leh cabdiraxmaan ibnu namir tadciifka la tadciifiyena iminka xadiidkan waxba yeeli maayo waayo saynu arki doono wuxuu leeyahay mutaabic waqad taabacahu alawsaaciyu fi riwaayati hada alxadiid awsaaci baa xadiidkan la wariyey oo can ibni shihaab kala wariyey bal awsaaci oo qura maahe wuxuu leeyahay waxa weeyaan akara min mutaabic sulaymaan ibnu kathiir iyo sufyaan ibnu xusein iyo raggaa laftooda ayaa la wariyey أنه سمع بن شهاaب عن عروة عن عائشhaة رضي الله عنها قالت waxay tihi جaهر النبي صلى الله عليه وسلم رasuلu kor buu uqaaday عن بالقراءة في صلاة الخصوف بقراءaتhi قراءadiisi جaهر النبي بقراءaتihi في صلاة الخصوف فإذا فرغ markuu ka فاaرقa miن قراءaتihi كبر waa تكبيiranayo فركعa waa ركوعay وإذا رفعa miن الركعة markuu ركوعda kasoo toosana قاla سمع الله لمن xمد ربنا ولك الحمد waxaa xadiidkani daliil iyo masaladii horena inoo soo martay oo ahayd marka uu kasoo tooso rukuucda koowaad qiyaamka labaad qiraa'adiisa intaanu bilaabin inuu la imanayo dikrigii ictidaalka oo rabbana walaka alxamd uma yucaawid اlqira'ata dabeetana qiraa'aduu ku noqonayey fii salaati اlkusuuf arbaca rakcaatin buu tukado arbaca rukuucaat weeye macnaheedu oo fi rakcatayni ku guda jira wa arbaca sajadaat وqاl اأwزاaعي wuxu hi وغayr xadiidkani waa mwصuل bاsناad الأول wa min طريqi محamed بn مهrاn qala xadaثna الwlيd qala أخbarana الأwزاعي عan الزهrي وغayrhu sufyaan iبn xusein iyo sulayman iyo samعtu inuu markaa mwصuل yahay o sanadkaa hore in xadiidkan laftiisa uu ku socdana waxaa markaa tنbihiye axaفiظ بن xaجaر في kitaabi aتkليq التacliiq عan curwaةa عan عaaiشhaةa radي الlه عanهa أna شhamسa qoraxdii khasفat waa madoobaatay عalى cahdi rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasaلم fabacaثa waa diray munaadiyan mid dhawaaqa oo ku dhawaaqa bالصalaaةu jaamicaة ama bالصalaaةa jaamicatan amaba se waxa weeyaan bالصalaaةu jaamicatan hore ayaynu ufasiray fataqadama markaa bacdana waxay waxu jari lahade de waa wa waa xikaayo wey fataqadama waa hormaro fasallaa arbaca rakcaatin arba afar rukuucood buu tukado fi rakcateyn ama afar ragcadood oo laba ragcadood ku guda jirana waa la odhan karaa wa arbaca sajadaatin wa akbaranii cabdiraxmaan ibnu namir anahu samica bna shihaabin milahu qaala zuhriyu faqultu waxaan idhi maa sanaca muxuu yeelay maa sanaca ma samayn dheh akuuka walaalkaa daalika arrinkaa ma samayn marka ayuu la hadlayaa zuhri waxau la hadlaya curwa ibnu zubayr buu la hadlaya walaalkiisa uu sheegayaana waa cabdullahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr maa sallaa ma tukan ilaa rakcateyn laba ragcadood mooyaane mila subxi sida salaada subax id sallaa markuu salaadan ku tukaday bilmadiina qaala wuxuu yihi curwa ajal nacam ha waa sida a tidhi inahu akhطأ الsuna sunada ayuu jahli kaga sugnaa bimacnaa ma garanahayn weeye macnaheedu akhطأ bimacnaa jahila ana qur'aankana waa ku jirtaa in badan luga carabiyana waxa weyaan waa ku jirtaa rabana la tuaakidna rabana la tuaakidna in nasina aw akhطأna nacam marka wuxuu ujeedaa sunadan baanu warhaynin walaalkay taabacahu sufyaan ibnu xusein wa sulaymaan ibnu kahiir yay mutaabaceeyeen dee awsaaci iyo iyo cabdiraxmaan ibn namirba can zuhriyi fi ljahri bay ku mutaabaceeyeen marka riwaayadan awsaaci ee dambe fawaaid bay leedahy fawaaidda ay leedahay waxaa ka mid ah waxaa ku cad salaadaasi inay ahayd salaad kusuufi shams waana ta laysku khilaafsayo qira'ada ma lala jahraya hadduu dayax madoobaado qira'ada in lala jahrayo iyada waa laysku waafaqsan yahay oo waa salaatu leyliya lakin haddii qoraxdu madoobaato ayaa la ysku khilaafa marka xadiidka hore ama riwaayadda hore kuma cadda inay ahayd kusuufu shamsi iyo inay ahayd kusuufu lqamar lakiin riwaayadda awsaaci bay ku cadda faa'ido kalena waa leedo dee isnaadiya ah faaidadaasoo ah waxa weeyaan in cabdiraxmaan ibnu namir dacfiga ku jira uu kabayo ama ay kabayso mutaabacada awsaaci laakiin riwaayadda awsaaci laguma sheegin jahriga laguma sheegin waana ta ay xujaysteen qolooyinka qaarkood oo daciifiyey riwaayadda cabdiraxmaan ibnu namir sheegisla-aantaasina waxba ka dhibi mayso iyadoo sida saxiixa ay tahay in riwaayadda ab abi daawuud lafteeda ay ku soo aroortay min ariiqi alawsaaci dikru jahri bilqiraa'a in salaadda iyo salaat lkusuuf haddana qiraa'ada oo rasuulku alayh salaatu wasalaam uu la jahray in markaa salaada ama qoraxda ha madoobaat ama dayux ha madoobaado qira'ada lala jahrayo xadiidkani daliilin yahay waana sida ay ku tegeen abu xaniife labadiisii saaxiib iyo imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawey iyo muxadisiinta shaaficiyada qaar badan oo kamid sida ibnu khuseymiya ibnu lmundiriyo wagayruma min muxadisi shaaficiy wakadalika ibn lcarabi malikiya wadaadada qaar sida abari oo kale waxay dhahan yukhayaru bayn aljahri walisraar aimada saddexdaah waxay ku tegeen ashaafici wa malik wa abu xaniifa in kusuufu shams qoraxdu markay madoobaato hoos loo dhigayo qiraada dayixu markuu madoobaadona kor loo qaadayo waxaanay xujaysteen xadiidka ibn cabaas hore inoo soo maray qara'a naxwan min suurati albaqara suuraة اbaqara in ku dhow buu akriyey an hadduu kor u qaaday inta u akriyo waa garan lahaa bay dhahen lakin xadiidkaas kuma jirta inaan qiraada kor loo qaadin laba arimood baana lagaga jawaabi karaa in la haa rasuulku suwar kala duwan ayuu akriyey markaa ibn cabaas wuxuu ku qadaray qur-aankaa rasuulku akriyay inuu leegaa suuraة اbaqara waxaa kaloo odhan karaa ibn cabaas waa ka fogaa qiraa'ada rasuulka ayaanu maqlahayn ama waxa weeyaan ta uu wariye shaafici afarka shaafici uu ka shaafici ka wariyay ibnu cabaas ee mucallaqa tilmaamaya inuu rasuulka dhinaciisa ku tukaday falam yasmac minhu xarfan haddana aanu xarafna ka maqal isagoo mucallaqa oo bilaa sanada buu wariyey shaafici waxaana isagoo mawsuula wariyey bayhaq saddex isnaad buu ku wariyey kulahaa waahiya aada u liito aada daciif u ah waxaa kaloo xujaysteen xadiidu samura cinda ibni khuseyma watirmidi anahu lam yasmac lahu sawta wax dhawaaqa rasuulka inaanu ka maqal xadiidkaasi hadduu sugnaan la xataa kuma aanay jirteen in aanu rasuulku qiraada la jahrin inaanu isagu maqalun buu sheegay lakin xadiidku waaba daciif qaala ibnu xasm raximah llah laa yasix liannahu lam yarwihi ila thaclaba ibn cabaan alcabdi wahuwa majhuul uma low saxa lam takun lahum fiihi xuja bui lannahu laysa fiihi anahu lam yajhar wa inama fiihi la nasmacu lahu sawta kadalika waxa lamid xadiidu caaisha qalat xazartu qira'aةa rasuuli الlah abu dawud iyo bayhaqi baa wariyey waana min riwaayaة iبn isxaaq waqad cancana hadduu ansixi laana may anfin inuu rasuulku qira'ada la jahray alaa kuli xaal sida صaxiixa ah kusufu shamsi iyo kusufu اlqmr labadaba qira'ada waa lala jahraya wallahu aclam wxka bilahi towfiq wslى اllah alى nabiyina